dabkan oo ahaa mid xooggan islamarkaana bakhtiintiisa uu qaatay muddo dheer oo saacado ah ayaa waxaa maalintii shalay uu ka kacay xarun ganacsi oo soo saartay isbuunyada kuna taalla xaafadda biyo kulul ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari daminta dabkan ayaa waxaa ka qayb qaatay bulshada magaalada boosaaso qaybaheeda kala duwan iyadoona ugu dambeyntii lagu guulaystay in la bakhtiyo waxaa jiro khasaare hantiyadeed oo lixad leh oo soo gaaray warshadda inkastoo aanan la soo warin wax khasaare nafeed ah uu geystay dabka haddaba qaar ka mid a dadweynihii ka qayb qaatay gurmadkii lagu daminaya dabkan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka waramaya sida ay wax u dhaceen anagu waxaan ka soconaa qolada biyogelinta boosaaso water company oo magaalada biyaha gelisa waxaan soo amarnay oo maanta halkan biyaha ugu badan ay ka baxeen qayb baan ka ahayn dadkii ay wax ku yeeloobeen oo halkan dadkii ka dhacay iyagana waxaan rabnaa ilaahay bedel khayr badan hanuugu bedelo waxaa saar badan meeshaan ka dhacay annaguna sidoo kale waxaanu keenay wixii meesha biyo baxayay oo dhan anaga iyo tiimamkayga ceelasha noo dhow waxaanu amar ku bixinay in maanta biyihii halkaa ku baxaya si walba ay noqdaaneen meesha biyo lagu shubo mar labaad mar saddexaad waxaa lay dadkii maaragtay hawshaan ka qayb qaatay ilaa khayr ajarkan hanaga siiyo haddana dabku qaybtiisa lexaadka lahaa ee intiisa badigaadagay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in waxyeelladu intaas noogu ekaato cid waxyeello ku gaadhaan ku dhimantay ku dhaawacantay ma jiro intiisa badan wuxuu ahaa
magaalada boosaaso waayihii ugu dambeeyey waxaa ku soo badanayay gubashada goobaha ganacsiga iyo suuqyada iyadoona marar badan oo hore sidaan oo kale dab dhaliyey khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed uu ka kacay suuqa magaalada boosaaso